kulanti wanaagsan dhammaanba ummadda soomaaliyeed ee hawada nagala socota iyo madasha sigistii waxaa maanta madasha sigistii marti inoogu ah madaxweynihii hore khaatumo maxamed yuusuf jaamac indhasheel oo aanu kala xidhiidnay isagoo jooga garowe xaaladda ka dhacday buuhoodle qaraxa inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun iyo sidii wax u dhaceen waraysi baynu la yeelanaynaa arrimo badan ku saabsan oo ay ka mid tahay arrintaasi marka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cali yaasiin kusoo dhawow madasha sigistii bal nooga waran xaaladda buuhoodle iyo masiibadaa ka dhacday maanta bismillah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed intiina maqlaysaba assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh intaa kadib inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun sida aada maqashiisan tihiinba darax baa ka dhacay isnidaam isnidaamineed magaalada buuhoodle maxay ahaytay daraxu sida uu u dhacay iyo tafaasiisheedu wax macnoo oo haddana anigaa ii samaynaysaa maxay ahaytay ma jirto waxaan rabay uun inaan maxay ahaytay laba arrin idinla idinla wadaago qaraxa intan la hubo qaraxa intan la hubo waxaa ku dhintay cabdifataax maxamed cali iyo axmed maxamuud doolaal nin kale oo dhaawac culus oo loo qaaday cisbatalada deegaanada hareeraha xiga ahina waa jira dhaawacyo kale oo fadfadidi waa jiraan muxuu ahaa waxaan rabay inaad idinla wadaago waxaa weya haddii lakuu sabaabgelay qaraxana waa kii buuhood loogu horeeyey waa garanay muxuu noociisa ah sababtana maxay ahayd in ku yimina waxaa weeyaan oo aanu iminka xaqiiqadeedii haynaa sooba bandhigaynaa maxay ahaytay qaraxa kan iyo dilka kan inay ka dambeysay maamulka somalilan
waa garanay degaan deegaanka cayn iyo sool iyo sanaadba taariikhdeeda iyo warkeeda waxay sanadahan u dambeysay haddaynu soomaalida haweyne ka wada beregsannahay haldan cusub oo iminka maxay ahayd haddii alla ku samageliyo abaabulkiisa lagu jiray oo degaanada tan khasabkan lagu haysto iyo duulaankan iyo dagaalkan lagu soo qaaday ee ay somalilan soo qaaday muddada ay ku haysatay dagaalkan sidii loogaga foreyn lahaa halganadaa jiray socday iminka allaha u naxariistee maxruumiintan maxay ahaydtay geeriyootay oo aan u rajaynaya ilaahay inuu jannatilfardowsa geeyo xaq bay ku socdeen gacanka xaq daran baa dishay waxay kamid ahaayeen halgankaasay kamid ahaayeen oo weliba xubno muhiima ay kamid ahaayeen waxa lo waxa waxa si gaara ayaa loo taargadgarayo loo eeg loo loo beegsaday waynu ka wareyna somalilan dilkale koonfurta oo dhan nimankan la yidhaahdo al-shabaabka ka adeegsigiisa dana ay siyaasadeeda ay leeyihiin oo aynu ka wada dheeragsanahay baa jirta oo ay maxay ahayt ka fuliyaan ay wada shaqeeyaan xidhiir rasmiga isla leeyihiin burufii horena waa haynay oo caalamkaba waa soo hordhignay iminkana haddii alla ku samageliyo waxaanu ka wareynay aniga iyo maxuunka cabdifatax dhawaan baanu xamar ka nidi aanu buuhoodla nidi dabeetana garowadan aanu nidi intii aanu iminka nidi in maxay ahaytay lasoo abaabulay in lasoo diray maxay ahaytay raggii lasoo diray iyo meelihii laga soo diray waxdibkeeda iyo raadkeedii aanu helna waxaan waxaan rabaa ciddin aan idiin sheego oo taasi waa taas oo waa warbixin aan basiinayo oo cidda ka dambaysay inay tahay somalilan iskama eedaynayo horeba maxay ahayd waxaan jirin iguma aanan eedayn waa xaqiiqo aanu hayno dadkana keenayno waa qodob waa qodobka libaad sool sooliyo salaad iyo cayn dadka degani halgan bay ku jireen muddo toban sanadaa iminka kunkada tobnaad baa u socon dagaalka iyo duulaanka ay ku soo qaadeen ee dagaal iyo halgan waa kala jaad sidaasa waxa soo qaaday waa somalilan intaan weya waxa soo qaaday dagaalka ku qabsaday dagaalkan ku qabsaday dadkiisa ku xadsuuqay gacadi iyo dil iyo xalag iyo xabsi iyo caburin iyo toorjar ku hayay citaal kastaba ha lahaadee intaana waxaa socotay defasis iyo maxay ahaydtay ka hortag waxa kala xawligiisii ugu wanaagsanaadii marayay maanta halganka noocan oo kale ana waynu ogsoonahano middoodka unbaa ku dhinta
madaxweyne su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeyaan intii aan qaraxan dhicin mayaad ogeydeen in ugaadhsi uu jiro haldoorka iyo ragga halgankan wada in lagu daba joogo oo anitan dee wax ku dhici karaan mise qaraxan baad ku baraarugteen kadibna aad baadhis samayseen oo aad kusoo hesheen xoogaha aad haysaan
caliyow waanu haynay warbixin baanu haynay in maxay ahayd haddii alla kuusa kuusan ogol yahay dad specifica lasoo lasoo diray warkeeda waa haynay degaankana ay soo galeen laakiin dee nafoodkeed galay cidina ma baajin karto muxuu ahaa waxaase jirta oo aan rabaa uun inaan maxay ahaytay tii hore ee aan wadana aan kaga baxo waxa weeyaan halgankaga waa loo dhimanayaayo kuwan allah u naxariistay iyo kuwo kaleba waa u dhimanayaa muxuu ahaa na niyad jebin mayso inay niyaddeeda kor usii qaado maahaane oo dhiirigelin horle ay noo noqoto maahaane na niyad jebin mayso waxaa ilaahay ballankiisahna in waxaa loogu aaraa kuwan iyo kuwii hore ee dhintay iyo kuwa dambe ee dhimanayaaba inay noqoto degaanka kaloo xora ee taa ku bishaaraysta oo aan weliba muddo dheer inaga xigin insha allah intaasaan rabaa inaan idinku baraarujiyo dabajooga an maxay ahaytay aanu warkeeda haynay iyo waxa kan iminka cali xaqiiqadeeda aanu hayno intaba haddii alla kuusama ogol yahay markay habboonaato waa soo bandhigayna oo aan fogeyn iyadana muxuu ahaa su-aashaad intaasaan kaga jawaabaya hadda aad baan kaaga mahad celinaynaa warbixintaa iyo hawsha aad noogaga warrantay qaraxi ka dhacay buuhoodle haddaynuu gudubno garowe aad joogtid maamul goboleedka puntland waxaa jooga ra-iisul wasaarihii ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaa sidoo kale yimi wasiiradii dowladda federaalka bal guud ahaan nooga waran jawiga halkaas iyo dowladdii puntland iyo dowladdii federaalka halkaa wada jooga caliyo way wada joogaan dowladda federaalka iyo golihii xukuumaddu way joogaan su-aasha aada i weydiisay iyo ka warankeeda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka puntlandba waxaa ila quman inaad waad fara badan yihiin xildhibaanaad joogo oo wasiiraad joogo oo dowladdii puntland baa wada joogto haddii bidkeliya iyaga inaad u waraysataan anigu caawa mawduuca ii furan oo aan ka hadlaya maaha kaasi mawduuca aan ka hadlayay oo waxa weeyaan inaan idinla wadaago xaqiiqada ah ee aanu hayno awalna xogteeda haynay iminkana noo xaqiiqowday in maxay ahatay somalilan mashruuca kan ka dambaysay iyo inaan idiin sheego halgankii xoreeneeda socday mid wax u dhimaya geerida naxdinta lehe ku timi labada halyeeye darwiish ku timid muxuu ahaa inayan ahaanaynin mid hakisee miday sii laba jibaarayso wixii loogu jiray inuu tay intaasuma rab inaan caawa idinla wadaago arrimaha garoowe ka waraysta dowladda federaalka iyo dowladda garoowe ka waraysta idinkoo raalliya aad aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxaad ugu dambayn marka ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda ay haliyeyadaasi ka baxeen madasha ku jira ama ka dhigaysan doona isgaarsiinta aad fariintaad kaga tegaysaa maxay tahay fariintaan kaga tegaya waxa weeyaan haddii bidkeed leeyahay ummad halkan ku jirtaa ma cusba caalamka kan intuu jirayba haddii bidkeeda leeyahay dee qof wax dulmiyayo mid dulmiga kaka maxay ahayd ka halgamaya labaduba waa jireen muxuu ahaa waktiyada ay qaataan in laga muraadkii lahaa ama qasdigii laga lahaa halganka laga gaadho ee xoreynay haddii bidkeeda waa kala duwan yihiin waxaan rabaa uun inaan lagu bushaareeyo dadka fakerka xoreyneed ee halganka ah nagala mid ah ama dadka degaanka ha ahaadeen ama ummadda soomaaliyeed kale ee maxay ahayd dee xaqa aragta ha ahaatee in ay dhacdada tan dhacday ee naxdinta lihi ay uun naxdin inagu reebayso laakiin halgankii iyaguna ay u halgamayeen in aanu ay noo siyaadiso mahaan ayan waxba u dhimaynin nin walibana qaybta uu ku leeyahay inuu toban jibaaro oo boqol jibaaro maahaane inuusan ninna ku niyad jabin ninna maxay ahayta indhaha ka liiq ka libiq siinin ayaan maxay ahayta rabaa inaan maxay ahayta gaadhsiiyo bulshada reer sool iyo salaad iyo cayn iyo bulshooyinka soomaaliyeeda maxay ahayta xaqa iyo maxay ahaytay xaqudirirka ee aragta dee haddii midkeeda leeyahay tacadiga iyo iyo maxay ahaytay iyo dhibaatada ka socotay deegaanada ka socotay aan raalliga ka ahayn taasaan rabaa inaan ugu bushaareeyo kuwa dulmiga wadana waan u sheegayaa iyagana aan leeyahay waxaa ballan ah waxaa ballan ah hadda waxay marayaan tukarraq bay marayaane ilaa labida gaatamo la tago waa ballan ilaahay weeyaan ilaa lebi gaatamo la tago inaan haddii alla ku samagolayahay uusan dhammaanin halgankani inuusan dhammaanin maaha laascaanood xoreynteeda waxaan ka hadlayaa oo waxaan ka hadlaya ilaa lebida gaatamo la tago markaasaa noo ballana ku bushaaraysta idinkana ku biyo cabba haddii alla ku samagolay sidaana maxay ahayd waa idinkaga tegaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa waraysiga iyo xogogaalnimada aad noogu warrantay iyo arrintii dhacday sida wax u dhaceen kaasi wuxuu ahaa maxamed yuusuf jaamac indhasheel oo inoogu warramaya madasha sigisti inta aynu waraysigan waraysi lamida dib ugu kulmi doono waa cali yaasiin oo idinle sidaa iyo nabadgelyo